ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay shil baabuur oo ka dhacay waddada isku xidha magaalooyinka muqdisho iyo afgooye shilkan ayaa ka dhashay markii ay isku dhaceen baabuur bas ah oo kuwa rakaabka ah iyo baabuur isjiid ah dadkii ugu horreeyey ee taga goobta uu ka dhacay shilkaasi baabuur waxaa ka mid ahayd doctor aamina aadan maxamed oo ka howlgashay cusbitaalka xaawo cabdi haruun macruuf ayay uga warantay sidii ay wuxu dhaceen
annaga markaan noola soo sheegay waan cadhanay wixii gurmad ahaa isbitaalka joogay markaan tagnana meesha waxaan kula kulanay laba baabuur oo isdul saarneed oo la kala jiiday waxaan ugu tagnay meesha laba meid ah iyo laba dhaawac ah waa gartay marka shilku sidee buu u dhacay labada baabuur ma isku dhaceen isku dhinac may u socdeen mise way isdhaafayeen waa isku gadoomeen dhinacay ukala socdeen anaga ma arag laakiin ina tareeyo ahaay iyo caasi dad wado caasigana sidii noola sheegay caasi guud oo ahaay laakiin dadka horteenaa la qaaday markaan tagnay afar qof aan ugu tagnay laba meed ah iyo gabar sinta ka jabneed oo dhaawac oo madaxana wax ka gaaray iyo yar kaloo gacanta wax ka gaareen marka labadii dhaawac iyo anaga lasoo aragnay isbitaalkan keenay meedkina waa la keenay qolow boliiska ah naga qaada meedkii iyo wixii iika a wada qaadeen waa gartay marka guud ahaan hadda imisaa ku dhimatay shilka xaqiiqa ma sheegi karo because aniga waxaan ugu tegay intaas waayo laakiin dadka waxay sheegaya ilaa iyo shan qof inay meed ahaayeen dhowr iyo tobanna ee dhaawac ahaayeen dhaawaca fulud iyo dhaawac cusub waa iskugu jireen waa gartay bal waxaad wax yar sawir iga siisaa meeshu shilku ka dhacay waddada qaabkay ahayd iyo waxaad is leedahay way sababeen shilkan waxa waaye ajiir baclos marka la dhaafo adiga caasho barod meesha la dhahayo horteed waaye meesha shilka ka dhacay markaan utagnayna waxaan utagnay caasigoo laga bixiyey oo ina tareygina oo oo ku gambisan yahay oo saas u gadoomay waa ugu tagnay meesha waa gartay marka dadka markaad la sheekaysatay dadkii dhaawac ahaa hadiiba aad la sheekaysatay maxay kuu sheegeen say wax u dhaceen gabadha aan hawsha ka qabanayo degdegay ahayd qof hadlaayo ma ahayn marki waan keennay boodaday ka jabtay waxeedii shaqadii galnay markaan galnana magaceeda un qof xanuun haayo mana sii weydiin magaceeda saddexaadaan ka qornay kabacdi waxaan siina daawooyin waan hurgisiinay tayada waddada ay marayeen waa sidee waddadu wadda burbursan miyaa mise waxa weeyaan sidaas sheegtay jiiradaas unbaa loo aanayn karaa sababta shilkan keentay waddada waa iska garan kartaa waagi maxamed saas bare wadda la dhisay waddadana jiirada marki la dhaafay kabacdi waayo meesha uu shilka ka dhacay waa gartay labada baabuur marka isjiidka iyo caasiga keebaa dadka badan ay ku dhinteen caasiga isjiidka dad badan kuma maqlin laakiin caasiga dadka ku jireenaa hal qof shantaas dhimatay inta kale wada dhaawaci ahaayeen caasiga waa buuxay waa gartay inta kale imisay ahaayeen iyagana caasiga adi labaatan iyo dhowr qof oo qaadaa umaleyna waa garta xaggee buu u socday baabuurkan baska ah wallaahi ma wareysanin meesha u socday laakiin baabuurkii waa isku dhex burbursanaayen meeshii dhan waa burbure waxa muhiimkii ahay qofka naftiisu ahaay naftiisaan dadkeena soo carafnay waa garta waxaad iga sheekaysaa marka cisbitaalka dadka hadda la keeno ma dadka shilalkan oo kale baabuurta mise waa dadka xabaduhu ay kusoo dhacaan mise waa dhaawacyo kale wax walba la keenaa isbitaalka general waaye marka awal anaga waa ka wada maqnay lakin hadda waa wada joognaa isbitaalka shaqadiisa aaday u socotaa nooc walbana waa lagu qabtaa dhaawacyada la keena cisbitaalka ma waxaa loogu talagalay muddo gaaban inay ku jiraan mise dad muddo dheer lagu daweynaya cisbitaalkana way jirtaa oo bilo gaadhaysa way gaaraan conditionka qofka ku xiran yahay hadduu bilo gaarayo bilahooda lagu hayo hadduu wax yar fudud yahay fudeedka dhexdhexaad taas waay step step waaye dhaawac walbaba waa gartay marka maxaan ku idhahdaa kartidiinu intee bay la eg tahay aada ku daweysaan dhaawac nooc kastuu yahy waan daaweynaa inta awoodeena eh dhakhaatiir oo buuxdaana anaga gino waa nahay laakiin generally waa sameynaa because twenty one twenty two years oo dagaal socdo dhakhtar haddaad tahay waa any condition oo kula soo gaaro inaad qabata
taasi waxay ahayd doctor aamine aadan maxamed oo ka howlgasha cusbitaalka xaawo cabdi waxaanay u waramaysay haaruun macruuf